xaalada aad u liita ayaa laga soo sheegayaa gobollada baay iyo bakool halkaas oo shalay dowladda soomaaliya ay ku dhawaaqday in in ka badan boqol qof ay ugu dhinteen cudurro ay sababeen abaaraha ka jira gobolladaasi wararkii u dambeeyey ee gobolladaasi waxaa goor dhoweyd warbixinta nooga soo diray mukhtaar maxamed catoosh
inta badan dadka ku nool deegaanada koonfur galbeed oo ay abaartu saamaysay waxay u dhimanayaan cudurro kala duwan oo abaarta ka dilaacay cudurrada dadka ugu badan ay ku geeriyoonayaan waxaa ka mid ah shuwan biyoodka iyo nafaqadarrada oo deegaano fara badan oo koonfur galbeed ka tirsan dad badan ay ugu dhinteen deegaanada cudurrada ay dadku ugu dhinteen waxaa ka mid ah buurdhuxunle oo gobolka bokool ka tirsan iyo awdiinle xawaal barbaar iyo wardiinle oo gobolka baay ka tirsan kuwaasi oo maalmihii lasoo dhaafay in ka badan boqol ruux ay cudurro kala duwan u geeriyoodeen tuulooyinka dadka ay ku geeriyoonayaan ilaa iyo haatan ma jirto gurmad rasmi ah oo dadkaasi la gaarsiiyey waxaana sii kordhaysa tirada dadka dhimanaya maalinba maalinta ka dambaysa mid ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka masuubiye oo gobolka baay ka tirsan ayaa sharaxay dhibaatooyinka cudurka shuwan biyoodka uu ku hayo deegaankooda hataa oo ares aradan malka helaane way baanqasaanaya mayleraysu osbe iyo sokor iyo walaa ina iska daraani ilaa una oo aresto una miili una kuseedana markan qaabsaase iidan lidiga almaani laakin hatu waliino dhimidan alxamdulilah walyaro laakin ilaa hatuba shubin biyuudki mayleraysu sitooseeminen kudhubiina marka walaaga sii dhuba wayba lanka baahanya ini wala ku qabad tiradan ku badan saas unubiba iidan la markii unugisu walaha ku bilaawdanbaba mafadheedana isku markiias sidii oo meelaraagisu harun caafimaad injeyna iyo iska tixgeliyaani deegaanka buurdhuxulle oo degmada waaji soddon kilomitir u jira ayaa ka mid ah deegaanada dadka badan ay ugu dhinteen cudurka shuwanbiyoodka waxaana loo aaneynayaa sababta cudurkaasi shuwanbiyoodka uga dilaacay deegaankaasi kuleelka deegaanka ka jira iyo biyo nadiif oo aan xilligan deegaanka ka jirin sida uu v o a u xaqiijiyey guddoomiye ku-xigeenka degmada waajid cabdow cabdiraxmaan jugle oo khadka telefoonka igu warramayey xatoosha waa mahadsan tahay tuulooyinka hoos imaada oo dhibaatooyinka ka jira waxaa ka mid ah tuulada buurxanle oo dhinaca waqooyi kaga aadan waajid soddon kilomitir loo jirta tuulada iyada magaceeda waa buurxanle dhibaatooyinka ka jira waxaa ka mid ah cudurka shubanka ka socda oo kalooraha ilaa hadda dhimashadoodana waxay mareysaa boqol iyo labaatan qof bay mareysaa dhib weyn baa meesha iyada ka jira xarumaha caafimaad kama furna se ahaatee daawooyin waxay uga imaadaan dhinaca xudur waajid baydhabo iyadoo lagu hagaajinayo oo dadka waxaa qoor ulah meesha loo joogaa meydka sideedaba meesha biyo nadiif ah ma yeelaan cabtosho biyo nadiifa ma laha ebel walo yaraa ku yaala meesha ceelal yar ma nadiifsana nadaafadooda okay ma aha marka waxaa u sababa xilli kuleelaha aan ku jirna iyo biyahaas ayaa u sababa
waxaa sii kordhaya tirada dhimashada iyadoo ay go-doonsan yihiin deegaano badan oo gaadiidka xamuulku aysan geli karin taasi oo sii adkeynaysa gurmadkii loo fidin lahaa dadka dhibaataysan ee cudurrada kala duwan ee abaartu ay sababtay u dhimanaya dadka dhimanaya waxay u badan yihiin kuwa ku sugan dhulka baadiyaha mana helaan gargaar deg deg ah marka cudurka sida shuwanbiyoodka oo kale uu ka dilaaco tuulooyinka waxaa adag bukaanada in loo soo qaado cisbitaalada ama magaalooyinka cisbitaalada waaweyn ay ku yaalaan sababo gaadiid la-aan waxaana lagu soo qaadaa gaari dameero taasi oo saacado badan ay ku qaadato in magaalada la keeno bukaanka halka qaarkoodna ay waddada iyagoo kusoo jira ku geeriyoodaa mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo dhinaca kale madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan oo ka hadlay xaaladda abaaraha ee ka taagan qaybo ka mida soomaaliya ayaa sheegay in turkigu bilaabay ololo ballaadhan oo dhaqaalo lagu ururinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen fariin qoraal ah oo uu soo dhigay bartiisa twitterka ayaa rajab dayib erdogan waxa uu ku sheegay in soomaaliya xilligan ay ka jirto xaalad khatar ah oo dhanka abaaraha marka la eego nolosha dadka iyo weliba duunyadu sida ay tahay erdogan ayaa sheegay in soomaaliya ay qarka u saaran tahay macaluul iyo weliba dhibaato bini'aadamnimo oo aad u xun xilligan erdogan waxa uu sheegay in dowladdiisa turkiga iyo weliba shacabkeeduba ay gurmad gaadhsiin doonaan soomaaliya dowladda turkiga ayaa soomaaliya gurmad xooggan u fidhisay sannadkii laba kun iyo koob iyo toban xilligaasoo qaybo ka tirsan soomaaliya ay ka jirtay macaluul galaafatay nolosha in ka badan rubuc milyuun soomaali ah oo carruur iyo weliba haween u badan